warar aynu ka helnay degmada afgoy ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi caawa dad badan lagu laayay marka si aynu wax uga ogaano arrimahaasi waxaan qadka telefoonka ku tiigsanay cabdiqani yuusuf bolimog isaga oo ku sugan deegaanka namber konton ee gobolka shabeellaha hoose cabdiqani kusoo dhawow daafeed media
waa dhawahay aad baad umahadsan tahay daafid media
cabdiqani wararka inaga soo gaaraya degmada afgoy ayaa caawa waxa ay sheegayaan in halkaasi dad badan lagu laayay dad badan lagu dilay arrimahaasi maxaa kala socotaa
arrimahaas way soo gaareen waana maqlay wareedkii caawfiidkii in nin la yidhaahdo carabey oo nabadoon ah in lagu dilay afgooye gurigiis loogu tegay saacadooyin kadibna lagu dilay qoys dhan gurigood inta loogu tegay lagu baabiiyey sidaas ayay wax iisoo gaareen waxaase kale maqlay in dhacdooyinkaas nin uu nagu eedeeyey aniga gudoomiye waafow uu leeyahay saddex habeen ayay ciidanka maleesha beeraadkii waafow iyo cabdana degmada ee dul saarnaayeen caawana falkan ay ku dhaqaaqeen taasi wax sal iraad leh ma aha dadka dhintay ama la dilayna aad baan ugu xunnahay alla unaxariista anagana booliskana siyaasadeed ma aha dil iyo dagaal ma aha aniga booliskaya siyaasadeed gaar ahaan cabdilali ahaan waa dhacdo musiibo aad iyo aad oo loogu naxa weeyaan dad oo maras ah oo masaakiin oo shacab ah in guryahooda lagu laayo oo aan qoryahaysan hub haysanin in la dilo wax anaga hadda horseedeyna ama aan horqabanayna ma aha waxaa hadda isoo gaaray hadda daqiiqadooyin ka hor in ilaa hadda ay ka socoto degmada xasuuq dad badan guryahooda lagu laayay nin gurigiis inta loola tegay lagala soo baxay habad lagu dhuftay sidoo kale dad in nabal lagu watay cunug yar in la dilay ilaa hadda inuu xasuuq uu ka socdo dadka la xasuuqaayana hadda beel hubaysan ma aha waa beesha loo yaqaano beel nabadeed waa beel diladi beel weligeed labaatan todoban sano dagaalantay ma aha dad huwaysanna ma aha dad hadda degmadaas wax qaban wax dili karana ma aha waa dad iska culamo ah hadda sida warkay igu soo gaareen waxaa la sheegay in ciidankii shaatiga dowladda ugu jiray ama nin xildhibaan koonfur galbeed sheeganaya cabdullahi abukar loo yaqaano oo garmaqaate soomaalideena inuu taqaano afgooy loogu yaqaano iyo nin sarkaal sheeganayo nuur xayr loo yaqaano taliyaha daraawiishta ah iyo nin jacfar la yidhahdo dikreetadiisa anaga aanan arkin oo taliyaha nabadsugidda gobolka shabeellada hoose ah ay ka haaya anaga nin kale aan ku hubeen oo isaga maleeshii beelada huwaysana dowladda oo ka tirsay anaga aanan garanaynin in ay dadka caawa ay xasuuqayaan ay xasuuqayaan reer geladi waxaan taas ugu jawaabayaa tii hore anigu meediyaha baan hortaada siiyey waraysi oo nadiif ah oo sax ah eedanaha laysoo jeediyey inaanan lugku lahayn waxaas baan caddeeyey laakiin xasuuqi ilaa iyo hadda saacaddaas socdo hadda warkeeda isoo gaaray ayaan wax yarka leeyahay dadka la laaynayo waa maato maanta hadee beesha gelada huwaysneen weligeed mashaakil dowlad lagu dili jiray oo caawana la dula hadee qabiil dilmo ay ku dhamaanayaan hala baabi'iyo laakiin waxaa xigtay in beesha gelada ayadana ishuwayso eena kici doonto eena aarsin doonto hadduu ilaahay diidin haddii bahasha qabiil loo rogo anagana qabiil baan nahay tol baan nahay dad la yaqaano caame baan nahay haddii lagu qasbo dagaal waana dagaalamaynaa baan leeyahay sababto a ilaa hadda xasuuq baa ka socda intaas ayaa kuu sheegaya media dhaafeed cabdiqani waxaad ii sheegtay in reer gurigooda loogu tago oo saddex qof laga dilay maxay tahay sababta reerka keliya loo beegsaday gurigooda loo tagay oo intaa qof looga dilay
wallahi anigu ma garanayo fiidkii hore nin carabi la yidhahdo ayaa la dilay haddana waxaa loo tegay qoys kale meesha carabi lagu dilay qoyskaani weliga ayaa u dhexeeyo oday iyo wiilkiisa iyo laba canug yar yar oo awoowo ah ayaa dartaas lagu dilay isla haddana ciidan xoog badan ayaa giddigaas galay waxay xasuuqayaan dad aan hub haysanin oo aan maato ah oo maras ah oday kale nabadoon ah oo caan ah oo la yaqaano axmed qaasin loo yaqaano gurigiis kala soo baxay sida warka ugu soo gaaray aan wararka aan ku helayo in banaanka ila yimeen xabad ay ku dhufteen geeri ay ugu tageen sidoo kale reer suldaan gurigooda inay weerareen laba canug nolol ay ku wateen canug yarna ay xabad ku dhufteen in ilaa iyo hadda xasuuqa xasuuqaasna waxaa wado dad saraakiil ama xildhibaano dowladeed sheeganaya ayaa wado waxaan u sheegayaa baalweynaha reer gelada in ay fadhiga ka kacaan ee dagaalamaan wallahi inaysa afgooda dowlad ka jirin intaan ka jirin dowlad wax keeni weyse idin arki weyse idima arkayso ayaan leeyahay intaas ayaan ku darsanayaa warkeygii hore war nadiif oo maamul ama oo oo mas-uul ah ayuu ahaay laakiin wax hadda caawa la xasuuqayo waa dadkeygii mana qaadan doono mana qaadanayno waana dagaalamaynaa waxa dagaalami doonna waxay noqon doontaa beesha gelada keliya ma noqon doonta beesha doolaha maxaa la yidhahdaa gobolka shabeelada hoose xigta qabeel degan waa digil iyo dimaal waxa la gumaaday inta badanna waa ayaga si wada jir ayayna u dagaalami doonaa insha allah hadduu ilahay diiday cabdiqani ma noo sheegi kartaa qoyskan afarta qof laga dilay magacyadoodii aad kor ka taqaano dadkay yihiin odayga odaygaa si fiican u aqaanaa oday nabadoon hore caan ahaay oo la yaqaano ayaa dhalay isagana nin weyn oo hadda oday ah oo famil ah ayuu ahaay maxamed testa ayaa la yidhahdaa odayga caawa isaga iyo wiilkiisi iyo laba cunug yar yar oo awoowe oo u yaala isdul saaray dagaalka sidiisna kuma jirta caruur iyo marse in la laayo hataa haddii cid la dilaayo ma for example harabayaa la dilay oo galadaa la dishay haddii loo aaneynayo hataa in nabadoon kale ay u dilaan macquul bay ahaan lahayd haddii wax ay jirta galada ay dishay laakiin in famil maca oday maca ilmihiisa lasdul saaro waa tii gobolka shabeelladoos ka dhacday meel loo yaqaano sharamadood meel u dhow waa tii ilmo nool nool lagu gubay waa tii ayaa kasoo bilaabatay degmada afgooye laakiin insha allah waa iska dhicinayna anagana waana kici doona haddii ilaahay diidin saacadan wax laga bilaawo aniguna waxaa noqon doonaa nin qabiil u taagan ama dadkiisi tolkiisa u hadlayo anaa noqon doonaa mas-uulnimo ama dowladnimo meeshaan kama jirto anagana insha allah waan suweyhana waana dagaalami doona haddii ilaahay diidin cabdiqani sida aad sheegtay falkan hadda maanta ka dhacay degmada afgooye ee caruurta laleynaya hadda kore wuxuu ka dhacay number conton oo oday islaan duqa iyo carruurteeda laisdul saaray oo la gubay ilaa haddana xukuumadda kamaysan hadlin marka arrimaha meesha ka socda masdhihi kartaa waa arrimaha xukuumadda ay wax ka ogtahay xataa marmarka arkiy maadaama dadka saa loo laynay xukuumaddan aysan ka hadlayn maamulka koonfurka beedna kama hadlo maamulka dowladdana kama hadlo arrimaha meesha ka dhacay gobolka shabeellaha hoose maxay tahay sababta keentay
sababta keenta ayaa waxay tahay nimankan gobolka shabeellada hoose xasuuqa ayaa inta badan dowladda madaxdeeda sharaa ah meelaha ugu muhiimsanna ayaga ayaa ah meel kasta ayaga ayagaa dhul tijaareed ka haysto ayagaa dadka dilo ayagaa dadka baabi'iyo ayagaa dowlad ah ebel ba hadda mid nadiif ah oo dowladnimo un baa ka maqnay gobolka shabeellada hoose dowladda timaadan way iska jecel yihin laakiin ma aysan ufilaynin sida maleysanayen maysan noqonin koonfur galbeedne dowladda federaalkana wayna ugu fiirsatay laakiin hadda wixii ka dambeeyo anagana wuu iska dhicinaynaa wax dowlada hadda aan ujeedna ma jirto midka nuur xayr la yiraahdo oo dowladda federaalka ka tirsan haddii dowladda federaalka eesan berinta jawaab deg dega eska bixin dadka oo xasuuqay ee tallaabo aysan ka qaadin annagana waa dagaalameynaa waxaa isu keedtegina hal qabiil maamaa wax hadda caawa degmada afgoy gidigaas laynaya hal qabiil maaha waa dad saa dowladda ugu jiro ninka la yidhahdo cabdullaahi abuukan garmaqaate waa haddii qabiil ahaan loo fiiriy waa nin abgaal ah waa nin abubakar maxaa la yidhahda abubakar ah abubakar gaabana ah nuur xayr waa nin sarkaal ah dowladda federaalka ka tirsan oo taleen taraawiishta waa nin sacab ah oo harrijibil ah waxaan u aragnaa gobolka shabeellada hoose waxa la dagaalamayo ama gumaada in ay hayihiin habiye hadday bahasha saas naqatana dowladda federaalka ee wax ka qaban weyse ee soo dhexgeli weyse isla berinta nimankaas talaaba ay ka qaadi weyso dadka maatada xasuuqay annagana waxaan u dagaalami doonaa digil ahaan ayaan u dagaalami doonaa hadduu ilaahay diiday maxaad fariin u fariisaa xukuumadda federaalka iyo maamulka koonfur galbeed maadaama dadkan ay ka tirsan yihiin dowladda federaalka dhibaatada geysanaya dadka inta badan na xasuuqa ama na dilo horta shaarka dowladda federaalka ayay wataan koonfur galbeed ciidan ee leedahay meeshaan uma joogto koonfur galbeedna ayada laftirkeeda ayaa waxay u eg tahay qof la maamulo xoog lagu haysto sababtoo ah taas waxaa caddaynaya wasiirka amniga cabdifataax geeti ayaa hadda kahor caddeeyey oo yidhi gobolka shabeellada hoose gacan nooguma jirto taasna waxaa ugu wacan dowladda federaalka oo ciidamadeeda meeshaan ku daadsan ayuu yidhi sidaas daraadeed koonfur galbeed ciidankeeda iyo barnaamijkeeda waxay soo dhaafsii weysay baa iyo boqor ayay soo dhaafsii weysay gobolka shabeellada hoose wax dan iyo xaaji ay ka leedahay ma jirto laakiin gobolka shabeellada hoose waxa uu sheegayaa caawa wixii ka dambeeya inay kacaan isxilqaamaan war waxa idin dilaayo caawa degmada afgooda xasuuqaayo ama maatada ama caruurta baato inay guryaha ugu tegaayo ma aha hal qabiil waa nin la yidhaahdo nuur xayr waan ku celinayaa waa sarkaal taliya daraawiishta u magacaaban dowladda federaalka garmaqaate waa nin ka tirsanaya saraakiishaas oo meesha joogo oo haddan dowladda koonfur galbeed kamid ah xildhibaanka baarlamaanka koonfur galbeed kamid ah oo garmaqaate loo yaqaano ninka la yidhaahda jacfar waa nin marka hore meel oo ka tirsan yahay la garanayno hoftiis watiyo shaka sheegan jiray maantana dhahay taliya nabad sugidda ah asagana waa murursade caawa afgoy waxaad kugu tegay waa murursade waa afgaal waa harigir ma garat aad iyo aad ayaad umahadsantahay cabdiqani Hagamos la vaca.